sida aad la socotaan la wada socotaan waxaa maanta ay taariikhdu tahay talaado siddeed iyo tobankii julaay laba kun iyo toddobiiyo toban ay golaha baarlamaanka puntland kala noqdeen xasaaniddii golaha xukuumadda dowladda puntland taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland uuna qabo dastuurka puntland sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka puntland in ay ka qayb qaataan amniga dalka lana shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda puntland ugu dambayntii waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka islamarkaasna ka feejognaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu aad iyo aad ayaad u mahadsantihin